asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad waanu xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku qabanno howlaha farada badan iyo shaqooyinka caalamiga ah ee kala duwan kuwaasoo qaabab fara badan oo isbarbar yaalla u dhici kara una dhici kara qaabab fara badan oo kala dambeeya kuwaasoo ah raabaraabo isdul saaran ama maaragtay qaybo sida teedka ilkaha oo kaleento isu shaandhaynhaya qaybaha noocaasa ayay xubinteenanu marka ku saabsan tahay ama waxayba noqon kartaa mid taxano ahu sida tusbax oo kaleento ama tareenka iyo tusbax ilaa afkeenna hooyo tareen haddii hadda laga raadiyo laga heli maaha marka waa inaad dhahdo tusbaxyaale tusbaxyaale oo kale waa inaad tareenka aad u bixiso ayay noqonaysaa oo aan magaca isaga ah siino xubinteenna murtida maantuna qaybahaasoo dhan ayay isu keentaa waana mid tusaalayaal aad u fara badan bixisa tusaalayaashaasoo wax badan aad ka fahmayso wax badanna maaragtay laga yaabo inaad aqoon horey u lahaynna ay ku barayso ugu yaraan erayaad ka helaysaa afka hooyaa oo iyada ku dhex jira hadday ka tegi weydana waxaad bahelaysaa qaab aad ama isu difaacdo ama aad tilmaan u bixiso ama aad u mahmaahdo ama aad u sheekayso oo xubintu waxaasoo dhan ayay isu keentaa teenan maantana idamka iibi waxaan ku soo qaadanaynaa howlaheena noocaasa qayb ka mid a qaybtaasoo ah qaybaha dee habka wax isu raacaan iyo habka degdegsiinyaha markii hawlu kuu taallo ee aad rabto si dhaqsaa inaad hawsha iyadaa u qabato meeshii aad mari lahayd ama qaababkii aad u mari lahayd ayay mideenan maantuna kuu ifinaysaa ama ay farta kuugu fiiqaysaa waxaa la yidhi niman ayaa waxay sameeyeen inay hawl qabtaan hawl ayay rabeen inay qabtaan durba waxay rabeen isla hawsha ayadaa ay qabanhayaan inay faa'iido ka helaan see uga helaan marka waa inay degdeg hawsha u qabtaan waxaana ay degdeg ku qaataan sababta maxay tahay dib ciladaa ka soo bixi kara dib cilado ayaa ka soo bixi kara waa dhexdeeraha ninbaa ii sheekaynhayey oo markaasuu wuxuu igu yidhi jay laga dhisay meel magaalooyinkan waqooyi bari ka mid a meel magaalo ah yaa waxaa laga dhisay yidhi xaafad yaa jidcadda laga dhisay markaasaa ninkii jidcaddaha maalintuu lacagta qaadan lahaa ee loo saxiixi lahaa iyo wuxuu arkuy cirkoo daruura leh markaasuu yidhi ilaahayow intaan lacagta qaadanhayo roob ha nagu keeni dee wuxuu ogyahay jaygan inay waxaan uu meesha ku daadiya xaraarta in roobku la kala tegi oo biyuhu ay la tegi ayuu ogyahay marka inuusan wax macno la qabanin ninkaas yaa halkaa ka soo baxaysa ma og tahay marka ilahu dib nooga dhig buulo ilaahay buu beriyey si ciidwaa musuq maasuqi qayb ka mida taasoo kale marka maxay tahay degdegsiinuu rabaa inuu wixii ku qaato degdeg ayuu rabaa inuu wixii ku qabto mahmaabaa ku tusaysa marka halkan taalla oo xubinteenna murtida maanta ka mida waxaana la yidhi gees lo-aad kulaylkaa lagu gooyaa gees lo-aad kulaylkaa lagu gooyaa mahmaadaas maxay ku tusaysaa waxay ku tusaysaa waxa aad qabanayso degdeg inaad u qabato degdegna aad wixii kula habboon u goosato laakiin musuq maasuq kuma tusayso waayahan dambana qolyaha wax musuq maasuqaayo degdegna wax way ku qabtaan degdegna wax way ku qaataan maxay rabaan in wixii aan la ogaaninoo wixii waxaan macno lahayn inuu noqdo inaan la ogaanin ayay rabaan marka maxay rabaan mahmaadana isticmaalayan waxay dhahayaan inta dhiidkanagu qoyan yahay nasiya waxanagi gees loo aad kulaylka lagu gooyaabaa layidhi durba nasiya waxanagi maxay rabaan waxay ka baqayaan in durba roob imaado ciidii ay meesha ku tuureen ay biyuhu la tagaan dee hadday wax adag dhiseen degdegba wax kumayna qaateen marka maxay tahay mahmaad gees loo aad kulaylka lagu gooyaa asalkeedii muxuu ahaa wuxuu ahaa wax walbo aad qabatay si wanaagsan u qabo si wanaagsanna waxaaga u qaado yaan lagugu daahdaahin ayay ujeeddadu ahayd gees lo-aad kulaylka lagu gooyaa waxay kaloo ahayd birta kululi inay waxtar tahay oo ay geesaha xitaa jari karto ayay ku tusaysay mahmahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi hadiyad lama halgaado hadiyad lama halgaado